wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha iyo mas-uuliyiin uu horkacaya ayaa gaaray deegaanka bula bartire ee waqooyiga magaalada kismaayo socdaalka wasiirka waxa uu ku saabsanaa geedi socodka cusub ee lagu qiimeynaya xaaladda amniga jubbaland iyadoona si qaasa diradda loogu saarayo badqabka shacabka iyo amnigooda wadashaqaynta shacabka iyo hay-adaha amniga iyo kalsooni abuurka bulshada iyo ciidanka wasiir ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulan la qaateen odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo maamulka deegaanka bula bartire markii uu kulanka soo idlaaday kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji ayaa ka warbixiyey qiimeynta amniga ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha ay waddo wasaaradda amniga gudaha jubbaland inay muhiimad ugu fadhida bulshada deegaanka loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga bal booqashaan idinku nimid inaan ogaano xaaladiinna waxa ay tahay xaaladda amniga ee dalka uu ku sugan yahay inaan xog uruurin ka samayno deegaankan hadda aan imaanay deegaano kalena waan tegi doonaa haddii ilaahay idmo baahida amni ee aada qabtaan inaad sheegtaan baan doonaynaa haddii ilaahay idmo waxaan doonaynaa dowladda jubbaland maanta waxaad rabtaan inaad dhahdaan inaad sheegataan wax allo wixii cabashaad qabtaan wixii baahi aad qabtaan bini aadamku baahidiisa way iska badan tahay ilaahay baa dabooli kara laakiin wixii ugu muhiimsan dhibaatooyinka amniga ee jira iyo wixii aad rabtaan inaad ka hadashaan ee dowladda codkiina aad gaarsiisaan fadhigiinaan idinku nimid si codkiina meel fog u gaaro anigana codkiina meel fog baan gaarsiin doonaa wixii aniga awoodeyda ku siman ee inaan wax ka qabto ana insha allahu tacaala waxbaan ka qabanaynaa marka booqashadana saasay ku salaysan tahay bal inaan xog amni ka helo deegaanada annaga aan maamulno inaan maamul wanaag ka samayno maamul wanaagaas marka bini aadam hadduu meel wada joogo dhaliil lagama weynaye bal wixii aad qabtaan ee tabashaha iyo wixii aad rabtaan inaad dalka ku horumarisaan iyo sida amniga looga qayb qaadan karo iyo sida dalka loo xoojin karo maxay ahayday inaad ka hadashaan wixii aad awood u leedihiin dhanka kale guddoomiyaha deegaanka buulabartire isaaq cabdulla ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda amni ee deegaanka iyo weliba baahiyaha ka jira deegaankaasi deegaanka buulabartire oo hadda ku sugannahay nabadaa ka jirta dhibka ma jiro xagga amniga waa boqolkiiba boqol waa seef waay oo intaan joognay buulabartire waxba kama dhicin eeriyadeeda ba nabad ay badan tahay khayr allaha siiye ciidamada dowladda amnigu waa sugaan caqabada deegaan waa iska jirjiraan oo ay ka mid tahay leer la-aan oo mugdi e laba wadda la-aan oo nooga daran tahay waddada deegaanka intaa la eg waa maalin walbaba sida waddada aduu haysa waa soo xirmaysaa fatahaadaha dhulka ku dhaceen godash waa qodqodeen waxaan sida badan ku buuxina badiille iyo garweyne iyo jawaana dad laga soo arooriyey iyo ku buuxina sida badan